waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali wararka maantana waxaa ka mid ah dowladda qatar oo sheegtay inay ka xun tahay dhibaatada ay la kulmeen haween baaritaan xaddhaafa lagu sameeyey iyagoo saarnaa diyaarad u soo socotay magaalada sydney kana soo duushay dalkaasi kumanaan reer melban ah ayaa maanta shaqooyinkeeda dib ugu noqday iyadoo gobolka uu diiwaan geliyey laba kays oo coronavirus ah iyo laba qof oo geeriyooday dowladda qatar ayaa sheegtay inay ka xun tahay dhibaatada iyo xadgudubka dhanka xorriyaddooda ee lagu sameeyey haween ay ku jiraan kuwa australiyaana kadib markii haween rakaab u ahaa toban duulimaad oo kala duwan oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dooxa lagu sameeyey baaritaano jirkooda oo xaddhaafa baaritaanada haweenka lagu sameeyey ayaa dhacay bilowgii bishan iyadoo looga jawaabayay kadib markii musqul ku taalla airboorka ama garoonka diyaaradaha laga helay ilmo yar oo markaasi dhashay oo qashinqubka lagu riday arrintaasoo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee hamaad international airport qoraal ka soo baxay dowladda qatar ayaa lagu sheegay in baaritaanka lagu sameeyey haweenka usoo duulayay magaalada sydney ay lagama maarmaan ahayd si looga hortaga ayaa la yidhi in haweeneyda ilmaha meesha ku dhashay aysan u baxsan haweentaas oo loo haystay dembi ah isku day dil ra-iisul wasaaraha dalkan australia scott morrison ayaa ku tilmaamay sida haweenkaasi loola dhaqmay wax aan la aqbali karin oo fawaaxishnimo ah isagoo intaas ku daray in dowladda australia ay sii wadi doonto inay jawaab ka hesho maamulayaasha qatar oo arrintan ay ka jawaabaan maadaama aan ahay aabbo gabdha dhalay maskaxdayda ma ku soo dhici karto in haween ama australiyan ha ahaadane ama dal kale ha u dhasheene sidaas loola dhaqmo waxaanse ini ku qancinayaa in fariinta dowladayadu ay si cad arrintaasi ugu gudbisay dalka qatar intaas waxaa dheer inaannu filayno in natiijo ka soo baxdo baaritaan arrintaasi lagu samaynayo ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu dhanka kalena haweenay dalkan australia ku timid ee diyaarad gaara oo looga soo daadgureeyey dalka hindiya ayaa laga helay xanuunka covid nneteen maamulayaasha ayaa sheegay haweentan oo soddon iyo kow jir ahayd in xanuunka laga waayey ka hor inta aysan delhi new delhi kasoo duulin balse xanuunka laga helay markii ay timid darwin shalay oo talaado ahayd maamulayaasha ayaa sheegay in haweentanu aysan lahayn calaamadaha lagu garto xanuunka haddana lagu hayo ama lagu karantiilayo xarunta howard springs la yidhaahdo oo u dhow magaalada darwin haweentan ayaa waxaa la socday laba caruura oo iyagana hadda xanuunka laga baaray jawaabtoodana weli la sugayo premierka gobolka victoria daniel andrewsna waxa uu sheegay in laba kays oo cusub oo covid nneteen ah oo gobolka laga helay inaysan khatar weyn bulshada iyo gobolkaba ku ahayn inkastoo xanibaadihii gobolka hadda la khafiifinayo labadan kays ee cusub ayaa lala xiriirinayaa dad hore xanuunka looga helay waxayna daba socotaa laba maalmood oo gobolka aan wax kaysa laga helin kumanaan reer melban ah ayaa maanta ku noqday shaqooyinkoodii dukaamada makhaayadaha iyo weliba baararka iyo goobo kale oo shaqo kadib markii xanibaadahan bilo saarnaa hadda laga qaaday mister andrew ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay taxadar dheeraada muujiyaan victoriana ay sii wadi doonto ama sii socon doonto in dib loo furo ayuu yidhi maanta waa maalin runtii aada u fiican waxaa gobolka laga helay laba kays oo dheeraada oo kale labadaas kaysna waa la xakameeyey waa dad hore loo ogaa meesha ay ku sugan yihiin weeye oo aan hadda cid kale qaadsiinayn iyagoo guryaha markaasi ku karantiilan waana uga mahad celinaynaa ayuu yidhi waxaana rajaynaynaa inay caafimaad helaan laakiin taas macnaheedu waxa weeye in nidaamka aanu ku shaqaynayno uu sidii la rabay u shaqaynayo qof walbana looga baahan yahay inuu qaybtiisa ka qaato waxaana filaynaa in arrintaasu si fiican ay usii shaqayn doonto mustaqbalka ayuu yidhi premierku dhanka kalena tirada dadka gobolka xanuunka ugu dhintay ayaa hadda gaartay siddeed boqol iyo sagaal iyo toban kadib markii laba qof oo kale oo lala xiriirinayo xarumaha dadka waayeelka lagu hayo ay u geeriyoodeen xanuunka maamulayaasha gobolka new south walesna waxa ay sheegeen inay walaac ka qabaan tirada dadka xanuunka iska baaray oo hoos u dhacday taasoo keeni karta in dad xanuunka qaba oo bulshada ku dhex jira aan markaasi la ogaan iyadoo dadku ay isdhiganayaan maadaama la gelayo xilliyadii fasaxyada iyo xilliga kulaylaha digniintan ayaa imanaysa iyadoo gobolka laga helay hal kays oo keliya oo bulshada gudaheeda laysugu gudbiyey toddoba kays oo kalena laga helay dadka dalka dibaddiisa kasoo noqday oo hoteella ku karantiilan shacabka australia ee cayrta qaata ayaa dhowaan waxaa loogu bilaabayaa ayaa layidhi barnaamij looga soo celinayo wixii dayna oo lagu leeyahay ama lacago si khalada ay u qaateen iyadoo dowladdu ay soo afjarayso hakasho arrintaasi ay gelisay sababo la xiriira faafka xanuunka covid nneteen services australia oo ah hay-adda cayraha maamusha ayaa la xiriiri doonta ayaa layidhi dadka cayrta qaata laga bilaabo labada bisha nofembar haddii la aaminsan yahay in dadkaasi lacago dheeraada la siiyey lagana doonayo inay dib u soo celiyaan laakiin hay-adda ayaa sheegtay inaysan isku dayi doonin in dadka ay lacag ka qaadaan ilaa laga gaarayo bisha febraayo labada kun iyo labaatan iyo kowda shacabka reer victoria ayaa arrintan laga saamaxay oo laga daayey iyo weliba haddii ay jiraan gobollo kale oo hadda ku jira waxaa loo yaqaano state of disaster xaalad masiibo saadaasha hawada berita oo khamiisana magaalada beet waa cadceed soddon iyo labo adelaide waa roobab kow iyo labaatan melbourne sidoo kale roobab ayaa la filayaa kow iyo labaatan digrii bay gaaraysaa magaalada sydney sidoo kale waa roobab marka dambe dabaylo isu bedelaya iyo labaatan digrii halka brisbanna sidoo kale roobab iyo dabaylo la filayo kow iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay eber dhibic toddobaatan iyo saddex senti oo lacagta maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho